wadayaasha mootooyinka ee magaalada muqdisho ayaa sheegay inay qarka u saaran yihiin inay joojiyaan shaqada dhalinyarada kaxeeya mootooyinka ayaa waxay sheegeen in dhibaatooyin kala duwan ay kala kulmaan ciidamada dowlada federaalka waxay tilmaameen in maalinba maalinta ka dambeysa mashruuc xor leh lagu soo kordhiyo lacago badanna laga qaadayo saas oo ay tahayna ay la kulmaan dhibaatooyin joogto ah waxay sidoo kale tilmaameen in lagu qasbay inay gishtaan koofi ay sheegeen inay kasoo bixiyeen afartan dollar markii ay sidaas sameeyeenna laga jijibiyey koofida xadgudubyo kala duwanna loo geystay laba boqolba ma dhiibi karanayo liiska dee maarata toddobaatan sideetan haddee isku dhamaadana boqol konton milaas iyo boqol afartan aadi xaale marka mar walba covid maan gadaa madax gashanaa ma liga jibinaa afartan door maan kasoo bixinaa laba soodon waxay tahay hataa covid ma la gashan karo dowladiina waxay dhowsaa covid gasha marka tee raacaynaa marka dhexdeena laga bixiyeen kadib maxaa dhaha mootooyinka xaafadaha lasi ay xareenaya saasa saasa saasa soo dhow inaa mootooyinka wato xaafada geyso oo iska xareeya ay kasoo dhowbaan ama ninka sharaxda taariib aa la gala haddaa maqasha saas waa mafahmino wadankaaga adoo ujeedo haddii lagu dhawaatee taariib baa gelay laakiin macnaha koofida qasab abaanba ninka abaanba qasab ku gasha dadhay qalad baa mafahantahay koofid mootadan iyo koofid ma iskaanayso naqasigan socreena waxaa soo gartay daraad afartan dooraan soo bixiyey waa liga jijibi horteeda lagu jijibiyey mar hataa waxaa dimaca inaa wadankao dhammaan hataa mootadan iska dhiga wadankao dhammaan anoo wadankeyga oo ujeedo inaan ka tago
bulshada ku dhaqan meelaha ay maamulaan dowlada federaalka ayaa had iyo goor waxay dhiban u yihiin dowlada federaalka iyagoo maalinba maalinta ka dambeysa usoo kordhiya mashruuc kale ceen ah oo dhibayo bulshada